gudoomiyaha ururka dhalinyarada isxilqaan iyo afhayeenka ururkan oo u waramay radio baarnuula ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ku garab istaagaan olole nadaafadeed oo laga bilaabay xaafadaha magaalada kaasi oo ay sameynayaan ururka dhalinyarada isxilqaam iyo dowlada hoose ee beledweyne ololahan ayaa qeybtiisa labaad la sameyn doonaa jimcaha nagu soo aadan iyada oo qorshuhu yahay inay ka qeyb qaataan bulshada gudoomiyaha ururka dhalinyarada isxilqaan daadir cali yare iyo afhayeenka ururkan axmed naaji maxamed yuusuf ayaa bulshada magaalada ka codsaday in laga wada shaqeeyo nadaafadda afarta xaafadood magaalada beledweyne waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iidaysanayo fursaddan qaaliga ah hadday ahaa lahaayeen dadka xaafadaha dadka dadka oo dhallinyarada waayeelada dhammaan waxaa ugu baaqi lahay qashinkaas in lagu dadaalo in qashinka waddada lagu soo shubin in qashinka webiga laga ilaaliyo sida buundada hoosteeda in laga ilaaliyo waayo waxaa waaye qashinka haddii la ilaaliyo bilicdii magaalada waa ilaalsamaysaa insha allahu tacaala waxaa ku boorinayaa inayna soo garab istaagaan ay howshaana nala qabtaan qof walboo jaanis helayo maalinta jimcada hadduu ilaa yidhaahdo howlahan aan wadno hanala qabtaan insha allahu tacaala wallaahi shacabka aan ka dhalanleh waa dad sharaf iyo qiimo iyo bogaadin leh oo wanaagsan reer hiiraan dadka wanaagsanne ma jiraan sidaan aaminsanahay soomaali oo dhanaan sawada wanaagsan balse waa la kala koreeyaa reer hiiraan dad wixii loogu taga laga waaya maaha balse waxay u baahan yihiin oo keliya wacyigelin joogtayno ayay u baahan yihiin annagana insha allahu tacaalaa maanta maan fan ma hayno aan dadkii aan meel iskugu yeerno oo afarta xaafadood ee magaalada beled aan iskugu yeerno dadkooda dhallinyaradooda waayeelkooda cuqaashooda culimmadooda aan u yeerno oo aan dhahno maanta haye sibinaar aan u qabanno oo aan nidhaahdo nimayaho wacyigelintaasaa wadnaa haddaan adiga maanta qashinkaada ka qaadin gurigaada hortiisa cudur iyo waxaa kuu soo dhowaanaysa iyo dhibaato oo dhan iyo caabuq oo dhan haddaad micnaha fan hayso waad dhigi kartaa annaga fan la-aan ayaana hayso waxaan ka codsanaynaa dadkeenna idaacadahan ka wacyigelinaa inay wacyigelinteenna qaataan intuu qashinka kuu jiro ayuu cudur kugu jiraa marka waxaan ka codsanaynaa dadkeenna reer hiiraan iyo dadkeenna soomaaliyeedba haddii codkeyga ay maqlaayaan kolley miidiyaha laga soo dhigi doonaa warkaan idaacadda beige ayay leedahay waa ku faraxsanahay beijkeeda inay shay walba ay soo dhigto iyo waxay f m-ka ay ka daysaba waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed intuu qashin kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa qashinka intaad iska dheerey karto iska dheeree walaal ama waalidow iska dheeree waxaan idin leeyahay dadkeygiiyow horumarka waddankiina ka shaqaysta cidna idiima maqna ceelna idiima qodna ololahan ayaa door ka qaadan doona bilic soo celinta magaalada iyada oo laga sameynayo afarta xaafadood ee beledweyne